بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله الباب السادس في ذكر الإمامة ومتعلقاتها waxaan ku guda jirnaa caqiidaة السفاriiniya للإimaam السفاriini رaحimه الlah wuxuu u baabeeya السفاriini baabki لixaad في dikri الإimaamة sheegidda imaamada alimaama halkan waa alimaamaةi الكubrىa waa imaamadii weyneed waay wa mutacallaqaatihaa iyo waxyaabaha imaamada ku tacalluqa qaala walaa ghinaa liummati اlislaami fii kulli casrin kaana min imaami yadubu canha kula dii juxuudi wayactanii biاlghaswi wاlxuduudi wa ficlu macruufi wa tarku nukri wa nasru madluumi wa qamcu kufri wa akhdu maali اlfay'i wاlkharaaji wa naxwihi waاsarfi fii minhaaji wa nasbuhu biاlnasi wاlijmaaci وqahrihi faxul can اlkhidaaci washarduhu اlإslaamu wاlxuriya cadaalat samcu maca adariya wa an yakuuna min qurayshi caalima mukalafa daa khibraة waxaakima wakun muطiican amrahu fima amar maa lam yakun bimunkari fayuxtadar qaala faslu fi اlamri bاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar wاclam bأna اlamra wالnahya macan fardaa kifaayaة calى man qad waca wain yakun daa waaxida tacayana calayhi laakin sharduhu an ya'mana faصbir wasil biاlyadi wاllisaani limunkari waxdar min الnuqsaani waman nahaa cama lahu qad irtakab faqad ataa bima bihi yaqdi اlcajab falow badaa binafsihi fadaadaha can gayiha lakaana qad afaadaha qaala raximah اllah albaab الsaadis fi dikri اlimaamati wa mutacalaqaatiha qaala wuxuu yidhi walaa ghinaa deeqtooni uma sugnaan liummati اlislaami ummadda islaamka deeqtooni uma sugnaan fii kulli casrin casri walba dhexdii oo kaana ahaaday kama deeqtoomaan min imaamin imaam imaamkaasoo yadubu canhaa ay can ummati اlislaam ummadda islaamka ka difaacaya oo ka eryaaya kulla dii juxuudin mid walboo juxuud u saaxiibaya gaalnimo wayactani wuxuu danaynayaa imaamku bilghaswi duulaanka walxuduudi iyo xuduudaha sharciga in la oogo wa ficlu macruufin wayactani wa ficlu macruufin wa tarku nukri wuxuu kaloo imaamku la imaanayaa ficlu macruufin macruuf samayntiisa wa tarku nukrin iyo munkaroo laga tago wa nasru madluumin iyo mid madluumoo loo gargaaro wa qamcu kufrin iyo gaalnimo la qamciyo wa akhdu maali lfay-i iyo hantida fayoo la qaato waalkharaaji iyo kharaajka kharaajka waa dhulka muslimiintu ay leeyihiinoo imaamku uu kiraynaayo ama qowm uu siinaayo beddelkana uu lacag ka qaadanayo qowmkaasaa beeranaya laakiin bil walba ama waqti walba lagu heshiiyo lacag bay bixinayaan lacagtaasaa waxaa la yihahdaa kharaaj wa naxwihi iyo wixii la mida wa sarfi iyo in lagu bixiyo fii minhaaji ay fi ariiqati sharciya ariiqada sharciga in lagu sarfiyo lagu bixiyo wa nasbuhu ay wa nasbu limaami imaamka joojintiisa iyo magacaabidiisu binasi nas ayay ku ahaataa bisababi nas walijmaaci iyo ijmaaca wa qahrihi iyo qasabka asiga dadka uu qasbayo awood ku qabsanayo faxul ka leexa buu yihi ka wareeg can ilkhidaaci khiyaanaya iska dabawareeg iska dhaafo ka leexo wa sharduhu imaamka shardinimadiisu ama imaamku waxaa loo shardiyaa alislaamu islaamnimo waalxuriyatu iyo xuriyad waa inuu qof xora yahay cadaalatun baa loo shardiyaa samcun iyo samci maca addariya ayadoo lala qabo mid wax garanaya inuu yahay wa an yakuuna iyo inuu ka ahaado min qurayshin quraysh xaggooda caaliman ay wa an yakuuna caaliman iyo inuu caalim ahaado mukallafan mukallaf waa inuu yahay daa khibratin mid khibro u saaxiiba waa inuu yahay wa xaakiman iyo xaakim waa inuu yahay wa kun ahow adiga mudiican waxaad noqotaa mid ateeca amrahu imaamka amarkiisa fii maa amara wuxuu amray maa lam yakun bimunkarin intaysan waxaasi ahayn wax munkara oo fa yuxtadar markaa laga digtoonaado hadday munkar yihiin waa laga digtoonaanaya oo lala imaamayo laakiin hadduusan munkarku amrin imaamka amarkiisa ateec buu leeyahay sheekha raximah اllahu tacaala fii hada albaab wuxuu ka hadlayaa alimaama wamaa yatacallaqu biha imaamada iyo wixii imaamada ku saabsan hore wuxuu uga soo hadlay oo labadii baabe baabkan ka horreysay ama labadii fasal oo baabkaani ka horreysay waxay ahayd fii dikri karaamaati اlأwliyaaءi wa ihbaatiha iyo fi اlmufaadalati bayna اlbashari wاlmalaa'ika labadaa fasalaa darsigeennu u dambeeyey ku saabsanaa horaa waxaan u soo marnay min caqiidati ahli الsunnati waاljamaca inay ka mid tahay karaamaat اlأwliyaa ihbaatu karaamaati اlأwliyaa sugidda karaamaadka awliyada laakiin saan hore u soo marnay karaamaat اlأwliyaa waa nis waxaa loo nisbeeyaa ila alawliyaa awliyaadu awliyaduna sifaaday leeyihiin ilaahay ku sifeeyey subxaana wa tacaala aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquuna waa dadka sifaadkaas leh waana in la kala garto karaamaat alawliyaa iyo alaxwaal ashayطaaniya axwaasha shayطaanka xaggii ka ahaatay oo dadka qaar shayaadiintu ay ku caawinayaan waxyaaba khawaariqulcaadaadu ay samaynayaan ama been abuurad dadka qaar ay sheegayaan iyo karaamaat alawliyaa waa in la kala garto karaamaat alawliyaa waa arrin haabida oo sugan laakiin waa inay tahay karaamaat alawliyaa'i xaqan oo la kala garto karaamaat alawliyaa waxa ah iyo waxaan ahayn fii zamani saxaabati ridwaan ullaahi calayhim saxaabo badanoo waxaa jirtay karaamaat alawliyaa u xasisha culamaau salafna ay u sugeen arrintaasina lagu lagu ictibaariyey ama lagu tiriyey inay tahay min baabi karaamaati alawliyaa waxaa ka mid ah qisadii khubayb radia allaahu canh ee aan ku soo marnay fii riyaadi saalixiin xadiidkii dheeraa mar walba cinabuu cunayaa magaalada makana hal cinaba lagama helaynin wakhtigaasi cinabkaani xaggo uga imaanayaa waa min baabi karaamaati alawliyaa ilaahay baa ku irsaaqay subxaana wa tacaala waxaa ka mid a qisadii caamir ibni fuhayra radia allaahu canh qutila shahiidan fii sabiili illaah asoo shahiidaa la dila radia allahu canh waxaa lagu dila fii sabiili illaah waxaa xadiidka ku soo aroortay inay jirhkiisii la raadiyey oo ay raadiyeen qoladii gaalada ahaa ee dishay falam yaqdiruu calayhi waa awoodi waayeen inay jismigiisii helaan curwa ibnu zubayr radia allahu raximah ullah wuxuu idhahday fa yarowna almalaa'ikata rafacathu waxay u arkayeen buu yidhi malaa'igta inay kor yeeshay saxaabada ridwaan ullahi calayhim waxay u arkayeen inay malaa'igtii qaaday waxaana arkay sida riwaayadaha qaar ku soo aroortay caamir ibnu طufayl radia allaahu canh ayaa wuxuu arkay asigoo la qaadayo la kor yeelayo mushrikiintu waa waayeen caamir ibnu fuhayra markay dileen jismigiisana way awoodi waayeen inay heleen yacni inay helaan arrintaasi waa min baabi karaamaati اlawliyaa waxaa ka mid ah qisaةu safiina safiina mowlaa rasuuli اllaah salى اllahu عalيه wasalam waxaa soo aroortay safiina inuu la kulmay libaax asagoo u socdo arrin nebiga u diray sala allahu calayh wasalam markaasuu libaaxi wuxuu u sheegay inuu yahay rasuulkii rasuulku soo diray calayhi salaatu wasalaam libaaxi waa raacay asagoo markaa difaacaya oo ilaalinaya safiina mowlaa rasuulillaah ilaa xaajadiisii iyo dantii uu lahaa mowlaa uu soo guto meeshuu doonayo uu tagay safiina mowlaa rasuuli llahi sal alla alay slam waa min baabi karaamaati alawliyaa waxaa ka mid ah qisadii khaalid ibn اlwaliid radia allaahu canh khaalid ibn waliid asoo ciidan hogaaminaya muslimiin ah ayaa waxaa ku adkaatay xisni iyo dhufays gaaladu ay lahaayeen inuu furto dhufays aad u adagay ku jireen qolooyinkii marka meesha ku jiray ee gaalada ahaa ayaa waxay ku shardiyeen islaamnimadooda waxay yidhahdeen waa soo islaamaynaa laakiin bishardi waa inaad sun cabtaa bay yidhahdeen haddii diinka islaamkeed sheegaysa uu xaq yahay annagoo ku arkayna sun cab suntaas aad cabaysaan waa inaa ka badbaado khaalid ibn waliid radia allaahu canhu suntii baa loo keenay suntii buu afka ka furo wuxuu yidhi bismi illaah waana cunay suntii waxay ka dhibtana haba yaraatee ma jirin qisadanaas qisadaasina xaafid ibn xajar wuxuu leeyahy waa qisa sanadkeedu uu yahay xasan waa qiso sugan waay khaalid ibn lwaliid radia allaahu canhu inuu sun cabay suntaasina aysan waxba u dhimin arrintaasina waa min baabi karaamaati اlawliyaa ila waa khawaariq اlcaadaad waxyaabahaasoo dhan marka karaamaat اlawliyaa ahlu sunnaha way sugayaan laakiin midday diidayaan waa midda axwaal shayطaaniya waa midda qolada qolada dadka qaar ka mida ay xirfad ka dhigteen oo dadka ay lacagaha uga aruursadaan kuna addoonsadaan taasi karaamaat اlawliyaa ma aha taas waa axwaal shayطaaniya waa khuraafaad waa dajal iyo kadib wey markii baab labadaa faslo uu shiiku ka soo hadlay baabkan lixaad wuxuu ku saabsan yahay imaamada alimaamatu اlkubraa imaamadu almaqsuud bilimaama halkan waa alimaamatu اlkubraa alimaamatu اlkubraa maxaa loola jeedaa waa imaamnimada caamka ah bimacnaa waa imaamu اlmuslimiin waa khaliifatu اlmuslimiin waa qofka dadka muslimiinta hoggaanka iyo madaxda u noqonaya alimaamatu اlkubraa bay yidhahaan culimmadu waxay ka saarayaan alimaamatu suqraa oo ah imaamatu salaa salaadoo la dujinaayo wixii la mida imaamatu suqraa way laakiin midda halkan uu sheikh uga hadlay waa alimaamatu اlkubraa wuxuu yidhi sheikhu raximah اllah walaa ghinaa liummati اlislaami walaa ghinaa ma jirta buu yidhi deeqtooni liummati اlislaami ummadda islaamka uma sugnaanin deeqtooni fii kulli casrin ay fii kulli waqtin wakti walba oo kaana ay xasala xasila yacni wakti walboo la helo ama la gaaro uma sugnaanin ummadda islaamka deeqtooni min imaamin imaam ay ka deeqtoomayaan zaman kasta iyo wakti walboo la joogo ummadda muslimiinta inay imaam leeyihiin kama deeqtoomayaan arrintaasi waa laga maarmaan buu leeyahay arrintaana culummada dhammaantood sidaasay yidhaahdaa imaamada sha'nigeedu ma sahlana waa arrin aada u weyn fii shariicati اlislaam maxaa yeelay waxaa dadka kala hagaaya kala xukumaya la rabo inuu xuduudda oogo la doonayo inuu dadka sharciga ku dhaqo la rabo in cadowga muslimiinta muslimiinta uu ka difaaco waa imaamu lmuslimiin dadka noloshooda iyo xayaatadooduna ma hagaagayso haddaysan imaam lahayn imaamada shiiku shuruuda u sheegi doonaa laakiin imaam inuu muslimiintu leeyihiin arrin daruuriya waay asalkuna waxay ahayd dadka muslimiinta inay yeeshaan imaam waaxida saasaa waajibka sharciga ahaa kulligood carab iyo cajab meel walbay adduunka uga nool yihiin waxay ahaayeen inay yeeshaan imaam waaxida laakiin markay muslimiintu daciifeen isticmaarkii iyo qolooyinkii muslimiinta gumaysanayana ay kala jarjareen buldaanulmuslimiin xuduudana ay u sameeyeen maalinkaasaa laga adkaada dadka muslimiinta maalinkay jabeen maalinkaa wa oo qolo walbaahi meel gooniya lagu ooday cid gooniyana la yidhi adiga intaa maamulo fariq tasud qaacida waa ay isticmaalaan kala geey aada maamushide maxaa yeele dad hadday kulansan yihiin hal ummadna yihiin awooddoodaa soo muuqanaysa mana la maamuli karaayo cadowgoodu ma maamuli karo laakiin haddii la kala geeyo ayagaa la isku mashquulina markay kala tageen marka wuxuu leeyahay alimaamu shawkani raximahullaah qolo walba cidda markaa imaamka u ah ayay adeecayaan fattaqu llaaha ma staطactum way maadaama la waayey alimaam imaamnimadii caamka ahayd qolo walba ay meesha ay yacni maamulkooda iyo dowladdooda ay ka jirto imaamkoodii addeecayaan laakiin kama maarmaan suuragalna ma ahan dadka muslimiinta inay imaam la-aan noolaadaan xumaanteedana cid kale la weydiin maayo soomaaliya la weydiina say u xun tahay maamul la-aanta iyo nidaam la-aanta maxaa yeele haddii dadka muslimiinta ay lahaan lahaayeen maamul maamula qofka faajirka ee qaatilka ah ee dadka laynaya ilaahay ka cabsan maayo wuxuu ka baqi lahaa xukmulxaakim uu ka cabsan lahaa laakiin haddii xaakimna jirin taqwallaahina aysan jirin mufsid walba wuxuu doonuu samayna taasina waxay keentay in dadka muslimiinta dhiigooda uu noqdo wax aada rakhiis u ah wax aada rakhiis u ah bal qaarkood inta la dilo la yskaga tegaayo ee aan la isweydiinayn qof dilay iyo sababta loo dilay midna waa dhintay khalaas ha la aaso waa dhibaatada ay keentay yacnii inaysan jirin maamul iyo nidaam kala dambeyn inaysan jirin dararkeeday ka mid tahay walidaalika culammadu waxay yidhaahdaan lixdan sano oo imaam faajira uu maamulaayo ayaa ka khayr badan hal habeen oo imaam la-aana lixdan sano uu faajir haysto waxay dhaantaa hal hal habeen oo imaam la-aana walaa ghinaa liummati اlislaami fii kulli casrin kaana min imaami kama maarmaan mana ka deeqtoomaan muxuu qabanayaa imaamkaas fawaaiddiisa wax ka mid uu sheegay shiikhu wuxuu yidhi yadubu ay yadrudu wuxuu racdaynayaahu eryaya canhaa ay can ummati اlislaam kulla dii juxuudi mid walba oo u saaxiiba madax adeeg yacni kufriya gaalnimo waa ka eryayaa muslimiinta waa ka difaacayaa wayactani wuxuu danaynayaa bilgaswi duulahanku danaynaya asaa hogaaminaya jihaadka iyo ghasawaadka muslimiintu ay duulayaan did alkaafiriin walxuduudi xuduuddana waa danaynaya tuuggii gacantuu ka jarayaa kii zaaniga ahaa xadka ilaahay buu ka oogayaa hadduu guur soo mara waa rajminayaa hadduusan guur soo marinna waa karbaashaya kii khamro cabaa waa xadaynaya xadkii buu ka oogayaa xuduudda ilaahay buu danaynayaa wa ficlu macruufin wa tarku nukri ama waxaad ku cadfaysaa wa yactanii bilgaswi waljihaadi wuxuu danaynayaa algaswi waljihaad wuxuu kaloo danaynayaa wa ficli macruufin wanaag faridiisa ayuu danaynayaa wanaag samayntiisuu danaynayaa wa tarki munkarin iyo munkarka tegiddiisa yacni wanaagga in la sameeyo wanaaggana waa samaynayaa munkarkana waa ka tegayaa wa nasri madluumin wuxuu kaloo danaynayaa midka dulman inuu u gargaaro unsur akhaaka daaliman aw madluuman waa sharci waa waajib qofka dulman ee miskiinka ah in loo gurmado oo loo gargaaro waa qamci kufri gaalnimona waa qamcinaya tii horay middan uu ku lahaa yadubu canhaa kula dii juxuudi iyo tan waa kala duwan yihiin tii hore waxay ahayd mid walboo gaalnimo u saaxiiba ayuu wuxuu ka difaacayaa bilaadulmuslimiin tan laakiin waxaa waaye midka raba kufriga gaalnimo inuu ku dhex nashriyo muslimiinta waa qamcinayaa qamciga macnaheedu waxa waa dulaynayaa waa ihaanaynayaa oo dhulkuu gelinaya waa baabi'inaa macnaha wuxuu ku baabi'inayaa imaa bilqatli wa imaa bilxabsi ama waa dilaa ama waa xiraya wa akhdi maali lfay-i wuxuu kalou danaynayaa hantida fay-a qaadideeda yacni beytu maali lmuslimiin dhaqaalihii la geynaayana waa danaynayaa waa aruurinaya waxyaabaha baytulmaalka la geynayo feyga baa ka mid a alfay waa wixii gaalada laga soo qaato min hayri qitaalin dagaal la-aan ayadoon wax dagaala lala gelin hantida iyo maalka gaalada laga qaadanaya waxaa la yidhahdaa fey qeyb ka mid ah waxay ku noqonaysaa ama lagu xaraynayaa beytu maali lmuslimiin waalkharaaji kharaajkuna waxaa waaye dhulka ay leedahay dowladda ama maamulka uu leeyahay oo la siiyo qof markaa inuu ku shaqaysto ama uu wax ku beerto bil walba ama wakhti walbana lagula heshiiyo inuu lacag bixiyo lacagtaas waxaa la yidhahdaa kharaaj baa la yidhaha ayadana waa la qaadaya waxaa la gelinayaa ama lagu shubayaa beytu maali lmuslimiin beytu maali lmuslimiina macnaheedu waxaa waaye waa kaydka dadka muslimiinta ah hantidooda lagu kaydinaayo waa hantidii caamka ahayd ee lagu socodsiinaya maamulka iyo dowladda muslimiinta wa naxwihi iyo wixii la mid a alfay walkharaaj wixii la mid a wixii la mida waxaa ka mid a haddii qof muslimiinta ka mida uu dhinto asagoo cid dhexlaysana aan lahayn xaggee la geynayaa hantidiisa beytumaali lmuslimiina la geynayaa iyo waxyaabii kaloo la mid a wasarfi wuxuu kalou danaynayaa wasarfi bixin hantidaasi la bixiyo laakiin waxaa lagu bixinayaa fii minhaaji ay fii ariiqati shariica fii ariiqati sharciya dariiqadii sharciga ahayd ayuu ku bixinaya maalka waa soo xaraynayaa wuxuu maalkii caamka ahaa ee loo baahnaa masaalixda muslimiinta lagu maamuli lahaa imaamku wuxuu danaynayaa in lasoo xareeyo wuxuu kaloo maalkaasi danaynayaa in lagu bixiyo meelaha munaasabka ah ee sharcigu ogolya duruq muxarama ku bixi maayo wuxuu sifaynaya haddee imaam wanaagsan waay wa nasbuhu haddii marka imaamku howlahaasoo dhan uu qabanaayo waajibna ay ku tahay inuu howlahaasi qabto muhiimna ay tahay ummatulislaamna kama deeqtoomi karta la yidhi see imaam lagu magacaabaa sidiisaba imaamka in la magacaabo u baahan yaha soo maaha see lagu magacaabayaa duruqda iyo waddooyinka loo maraayo waa maxay shiikha wuxuu ku leeyahay wa nasbuhu ay wa nasbu limaami imaam in la taago oo la joojiyo oo la magacaabo binasi bay ku ahaataa binasi wuxuu ula jeedaa imaamkii asiga ka horreeyey inuu caddeeyuu yidhaahda aniga meesha markaan ka baxo hebelaa muxuu yahay imaamu almuslimiin ama khaliifatu lmuslimiin waa binnas waa inuu caddeeyo waana sida uu sameeyey nebiga sala allahu calayh wasalam iyo abubakar sidiiq waxaa nebiga alay slat o slam waa sameeyey laakiin nebigu wuxuu ku sameeyey binasi اlkhafiyi ayay ahayd oo masaladaas waa soo marnay rasuulka calayه الsalaatu wasalaam abu bakr ayuu wuxuu u doortay inuu noqdo khaliifaة اlmuslimiina bacda aba allahu wاlmuslimuuna ilaa abaa bakrin arrintaasi waa nas khafiya waay oo nebigu ishaaraya salى اllahu alay wasalam in qofka ka dambeeya ou abu bakar yahay markay gabadha tiri in lam ajidka yaa rasuula اllah qaala faatii abaa bakrin waxay tiri rasuulka ilaahay haddaanan ku helin ka waran waa gabaruu nebigu la ballamay sala اllah alay slam wax kula ballamay markaasay tii wuxuu yidhi ii soo noqo markaasay tihi haddaanan ku helin markaasuu yidhi abubakar u tag abubakar u tag macnaheedu waa maxay abubakr sidiiq radia allahu canhu u tag waxay ka dhigan tahay macnaheedu asaa booskayga fadhiisanaayo wa haddaa aniga i weysoon dhinto abubakaraa gadaashayda qabanaya marka binasi waa magacaabidii nebiga alay slat slam abubakar uu magacaabay binasi اlkhafiyi uu ku magacaabay iyo magacaabidda abubakr radia allahu canhu uu magacaabay cumar ibn اkhaaab binasi اljaliy si waadixu u sheegay inuu khaliifaة اlmuslimiina bacdahu uu yahay cumar ibn اkhaaab radia allahu canhu binasi waay marka imaamkii ka horeeyey inuu yidhaahdo imaamka aniga iga dambeeya waa fulaan ee ha la aطeeco waa lagu aطeecayaa imaamowna sidaa ku noqonayaa waa midda koowaad walijmaaci ijmaacna imaamuu ku noqonayaa ka ijmaaci الصaxaabati calىa khilaafati cuثmaan bni cafaan radia allahu canh saxaabadu waxay ku ijmaaceen khilaafadii cuثmaan cumar ibn khaaab radia allahu canhu cuثmaan ma magacaabin laakiin lix nin oo cuثmaan ka mid yahay oo ahlu shuuraa yani asxaabu shuuraa loo yaqaan ayuu yidhi ka wada tashada ee qofkii nebi qofkii aad u dooro lahaydeen inuu noqdo khaliifatu lmuslimiin wuxuuna u sababeeyey cumar radia allahu canhu lixdaa nin inuu nebiga ka dhintay calayhi salaatu wasalaam asoo ka raalliya nebigu wuxuu ka dhintay asoo ka raalliya lixdii nin way wada tashadeen waxaana laysku waafaqay in cuhmaan ibni cafaan radia allahu canhu loo doortay inuu noqdo khaliifatu lmuslimiin saxaabada kaleo dhanna way ku waafaqeenoo waa ijmaac waa saba dariiqada labaad ee lagu doortay imaamu lmuslimiin wa qahrihi waa midda saddexaad wa ninkan cidna ma dooran laakiin meesha afgembiyuu ku qabsaday afgembi waa la yaqaan soo maa xooguu kula wareegay waxaa la arkay asoo carrigi haysta ma lagu gacan seerayaa mase waa la adeecayaa maadaama uu muslim yahay waa la adeecayaa ma lagu gacan seeraya imaamadiisana waa la qiraya waana lagu daynaya waana meeshuu nebigu yidhi salى اllahu alيه wasalam ismacuu waaطiicuu wain ta'mara calaykum cabdu xabashiy cabdi xabashiya cinda اlاkhtiyaar looma dhiibto xukun iyo maamul addoon xabashiya ma noqonayo imaamu اlmuslimiin haddii la yidhaahdo cinda اlاkhtiyaar oo dadka muslimiinta ay khiyaar leeyihiin cinda alikhtiyaar cidda loo dooranaayo waa soo socotaa sheekhaa sheegi doona shuruuda laakiin hadduu xoog ku qabsado nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahy ismacuu wa atiicuu maqla oo adeeca maadaama uu muslim yahay meeshiina uu xoog kula wareegay wa qahrihi qahriga waa qasabka ayadana imaamada waa ku sugnaataa fa xul buu yidhi ka wareegoo ka leexo can ilkhidaaci khidaaca iyo khiyaanada iyo iska dawareega iska dhaaf buu ku leeyahy meelo kale ha marmarine masaa-ishan sidaas u qaada wa sharduhu ay shardu limaam imaamka waxaa loo shardiyaa shuruuddan waxaad ogaataan waa cinda alikhtiyaar shuruudaha uu sheikhan sheegay waa cinda alikhtiyaar markii laga reebo markii laga reebo hal shardi oo bilowga loo shardinayo xataa hadduu qasab ku qabsado shardigaasi haddii laga waayo ma laga yeelayo inuu xoog ku sii haysto laakiin inta kale waa cinda alikhtiyaar wa sharduhu shardigiisu alislaamu waa islaamnimo waalxuriyatu waa inuu qof muslima yahay waa kow waalxuriya shardiga labaad waa xuriya waa inuu xor yahay inuu xor yahay maxaa ku baxaya addoon baa ku baxaya cadaalatun waa inuu yahay saaxibu cadlin waa inuu cadaalad u saaxiib yahay waxaa ku baxaya midka faajirka ee cadaaladda aan lahayna daalimka samcun waa inuu dhega leeya dhagoolkaa ku baxaya dhagool waxay leeyihin imaam ma noqon karo macadariya ay macadiraaya ayadoo lala qabo ogaansho iyo aqoon inuu leeyahay addariya wuxuu ka wadaa muqafal ma ah meeshaani meel muqafal u baahan ma ah muqafalna meeshaan oo kale wax kama taro muqafalka waa midka moogaha ah ee aan baraaruga lahayn meeshaan oo kale waxba kama qaban karo maxaa yeele wuxuu imaam u noqonayaa malaayiin laga yaabo laga yaabo ma ahe waaba siday tahay ee malaayiin kala duwan oo bariyo faajirba leh mid xeelad badan iyo mid daacada leh mid dakiya mid muqafala leh dadkaasoo dhanna waxaa la rabaa inuu isku maamulo muqafal ma maamuli karaa ma maamuli karo waa dayacayaa mas-uuliyadda sidaa darteed almacadariya wey addariya wuxuu ula jeedaa wuxuu ula jeedaa alfitna alfitna waa baraaruga waxaana ka baxaya meesha alghafla wa an yakuuna min qurayshin waana inuu quraysh xaggooda ka ahaado waa inuu quraysh yahay caaliman waa inuu caalim yahay biculuumi shariica mukallafan waa inuu qof mukallafa yahay mukallafka waxaa ku baxaya midka waalan iyo midka sabiga ah ciyaal maamul looma dhiibo mid waalanna warkii daa daa khibratin waa inuu yahay mid khibro u saaxiiba waxaakiman waana inuu yahay mid xaakima waa inuu xaakim yahay wuxuu ka wadaa mid wax kala goyn karo waa inuu yahay intaasoo dhan waa in laga helo shuruuddan meeqo shardi waayo alislaam waa shardiga koowaad alxuriya waa shardiga labaad الشhرط الثالث waa العdالة الشhaرط الرaaبع waa السمع الشhaرط الخامس waa الdرية الشhaرط السادس أن يكuنa miن qرayش waa inuu qrayش ka soo jeedo الشhaرط السaaبع أن يkuنa عاalما الشhaرط الثامن أن يkuنa مكلفا waa inuu mكلف yahay الشhaرط التaaسع daa khibratin waa inuu yahay ashard alcaashir waa inuu xaakim yahay shuruuddan dhammaantood waa cinda alikhtiyaar markii laga reebo shardiga ugu horeeya shardiga ugu horeeya waa maxay alislaam alislaam waa shardi awalka iyo dhexda iyo aakhirka intaba laga rabo waa inuu muslim yahay cinda alikhtiyaar waxaa lagu dooranayaa muslimnimo hadduu xoog ku qabsadana waa inuu muslim yahay laakiin hadduu xoog ku qabsado uusan muslim ahayn dadkaasina ay awoodi karaan inay meesha ka tuuraan waa ka tuurayaan waxayna joojinayaan beddelkiisa mid muslima ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allaahi fiihi burhaan waa miduu nebigu soo reebay waa calayhi salaatu wassalaam wuxuu amray umaradii madaxa muslimiinta in la adeeco ilaa inaad aragtaan kufriga gaalnimo bawaaxan marka hore kufran buu yidhi ilaa an tarow inaad aragtaan kufran gaalnimo intaas ma uga haray bawaaxan bawaaxan maxaa loola jeedaa waadixan laa ishkaala fiih shubha waa kufri aan shubha ku jirin waay cindakum min allaahi fiihi burhaan weli towkiidkaa socdo waa inaad ilaahay agtiisa alla xaggiina xujo cad aad ka haysato waxaa qofkaani uu ku dhacay inay kufri yihiin maahan waa maleeyey iyo waa ismoodsiiyey ma ah waxaasoo dhan markii la helo shardi kale culammadu ku daraana waa in qudro iyo awood loo leeyahay in kan la zuuliyo beddelkiisana la keeno imaam mus imaam muslima laakiin haddii inta la taataabto hadhowti dhibaata ay ka imaanayso istidaaca shardiga istidaaca loo baahan yahay shardiga marka alislaam waa shardi cinda alikhtiyaar wa fii athnaa'i alimaama wa fii yani fii wasati alimaama inta waa shardi loo baahan yahay shardi dhacaaya ma laakiin shuruudda kale waxay ku saabsan tahay waa cinda alikhtiyaar markii la yihahdo dadka muslimiinta imaamha loo sameeyo waa in shuruudan laga fiiriyo waxaa laga yaabaa inuu meesha qabsado midaan xor ahayn sida nebigu sheegay calayh isalaatu wasalaam wain ta'amara calaykum cabdun xabashiy cabdi maxaa ku cabdina waxaa ku baxayo qofkii xorta aha xor ma ahan hadda shardigii xurriya waa laga waayey haddana nebigu wuxuu leeyahy hadduu idiin taliyo ismacuu wa atiicuu hadduu faajir yahay ou muslim yahay muslim faajira hadduu yahay waa la adeecayaa fii taacati illaah imaamadiisuna waa sugnaanaysa waa hadduu xoog ku qabsado cinda alikhtiyaar faajir lama lama dooranayo mana loo magacaabayo dadka muslimiinta ah laakiin haddii qahri iyo quwad uu ku yimaado faajir hadduu yahay imaamadiisa waa ku sugnaanaysaa cadaaladdan waxaa loo shardiyaa waa cinda alikhtiyaar asoo dhagoola hadduu xoog ku qabsado ilan samcun buu yidhi soo maha waa laga yaaba inuu xoog ku qabsado asigoo dhagoola asigana waa waa waa la adeecayaa laakiin cinda alikhtiyaar dhagow la dooran maayo sababta waxay leeyihin waxyaaba badanaa waxay ku xihan yihiin dhagaha iyo maqalka waxyaaba badanaa ku xihanoo xagga maamulka waa in maqalkiisu fiican yahay maca dariya muqafal xoog ku qabsaday isagan waa la adeecaya wa an yakuuna min qurayshin hadduusan quraysh ka dhalan laakiin uu qahri ku qabsado shardigan la waayo waa la adeecaya laakiin cinda alikhtiyaar waa inuu quraysh yahay alimaamatu liquraysh nebigu saasuu yidhi sala allahu alay slam madaxtinimaday imaamada quraysha iskale imaamada quraysha iskale walidaalika abu bakar iyo cumar iyo cuhmaan dhammaantood kulluhum min quraysh markay ansaari yidhaahdeen minaa amiirun wa minkum amiir abu bakar radia allahu canhu wuxuu yidhahdeen naxnu lumaraa naxnu markuu leeyayo ula jeedaa waa haddaan quraysh nahay way umarada waa annaga wa antum ulwusaraa adinkuna wasiiradii baa tihiin buy alwasiir fii luqa alcarabiya waa almuciin yacni kuwa u kaalmaynayay imaamkaa tihiin adinka laakiin madaxdu waa annaga buy alimaamatu liquraysh wuxuu yuri nebigu alay slat slam annaasu tabacun liqurayshin mu'minuhum limu'minihim wa kaafiruhum likaafirihim dadku waxay tabac u yihiin quraysh qofkii mu'mina oo aan quraysh ahayn wuxuu tabac u yahay mu'minka quraysh gaalka aan quraysh ahaynna wuxuu tabac u yahay gaalkii quraysh dadka dhan waa tabacun liquraysh imaamada marka qurayshaa iskale haddii qurayshi la heli karo iska daa cajame carab kale xataa loo dhiibi maayo haddii nin qurayshiya la helaayo laakiin sifaadka kale leh oo cadaaladda iyo islaamnimada iyo xorriyadda iyo waxyaabaha dhan ku sifoobay caaliman waa inuu yahay waa sida ugu fiican hadduu caalim yahay maxaa yeele hadduu caalim yahay axkaamtii shariicada iyo diinta aqoon badan u yeelanaya khayr badana laga rajaynaya hadduu caalim yahay mukallafan waa inuu yahay hayrulmukallafaa ku baxaya daa khibratin waa inuu yahay shuruudan qaara shuruudulkamaala inuu khibro dheeraada uu leeyahay xaakiman waa inuu yahay xaakiman inuu wax soo maamuli jira maa laga wadaa maya waa inuu casiimayo go-aan leeyahu wada jeedaa maxaa yeeley qof aan go-aan lahayn dad maa maamuli karo xaakim waa inuu yaho casiimad iyo go-aan oo wax ku kala goyn karo waa inuu leeyahay shuruudahaasi markii la helo maxaa lagaa rabaa adiga raciyada maxaa laga rabaa shiiqa wuxuu yidhi wakun ahaw mudiican mid ateeca amrahu amarkiisa noqo shiiqa ma aha wax ku amraaya nebi maxamedaa amray sala allahu alay wasalam qabla daalika ilaahay baa amray subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum ululamri waa sida saxiixa ah laba sinfi waay alculamaa walumaraa labadaas qolo waay sida saxiixa ah wa kun ahow mudiican mid ateeca amrahu amarkiisa fii maa amara wuxuu amray wuxuu amro amarkiisa ku ateec maa lam yakun bimunkarin waa haddii uusan munkar ahayn waay amarka lagu ateecaayo hadduusan munkar ahayn ku ateec hadduu munkar yahay markaa fa yuxtadar oo laga digtoonaado maa lam yakun munkaran intuusan maa lam yakun bimunkarin intuusan munkar ahayn fa yuxtadar oo markaa laga digtoonaado la iska ilaaliyo hadduu munkar yahay lagu adeeci maayo laa طaacata limakhluuqin fii macصiyati اlkhaaliq laa imaam walaa waalid walaa غayruhumaa cid lagu adeecaayo ma laha fii gayri طaacati اllah laa طaacata limakhluuqin fii macsiyati اlkhaaliq walidalika waxay dhahan culummadu yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuul ficilka atiicu waa la soo celceliyey markii allah la sheegay alla wuxuu yidhi atiicu llah ilaahay ateeca طaacat ullaahi waa muطlaqa wa atiicu rasuul sala اllahu alay wasalam rasuulkana ateeca daacada rasuulka ayaduna waa maxay waa طaaca muطlaqa laakiin ulul amriga markuu alla sheegayo ficilkii sooma celin ficilkii atiicu ah lama soo celin sababta loo soo celi waayo waxay yidhahdeen culummadu ulil amriga daacadooda waa fii طaacati اllaah wa fii طaacati rasuuli اllaah waa imaamka iyo culummadu hadday amraan wax daaco ah daacada ilahay ku adeec marka imaamu اlmuslimiin hadduu ku amro salaada inaad jamaacada la tukato ou ku yidhahdo guryaha aad ku takhallufaysa iska dhaaf haddaad jamaacada la tukan weysana waa lagu tacsiiraya arrintaasi soo daacada ilaahay maaha waa waajib inaad ku adeecdo mana bannaana inaad ku khilaafto haddii laakiin waxa uu ku amraayo ay yihiin munkar markii la leeyahy fii طaacati illah baa lagu adeecaya hadduu waajib ku amro waa طaacada ilaahay hadduu mustaxabaad ku amrona waa طaacada ilaahay wax mubaaxa hadduu ku amrona wax mubaax hadduu ku amrana ayadana waa ku adeecaysaa laakiin hadduu munkar ku amro maya maa lam yakun bimunkarin fayuxtadar munkar cidna laga yeeli maayo mana laga aqbalaayo munkarka laba nooc waa tarku waajibin aw ficlu muxaramin labadaa qaybood waa waajib laga tago iyo muxaram la sameeyo labadaas unbuu munkarku noqonaya hadduu ku yidhaahdo salaada jamaacada ma tukan kartid maka maku adeecaysaa kuma adeecaysid kuma adeecaysid hadduu ku yidhaahdo khamrada waa inaad iibiso ood khamr tukaankaada aada khamro keentood ka ganacsato amarkaasi ma yeelaysaa amarkaasi ma yeelaysa waa fii gayri طaacati الlah laa طaacata limakhluuqin fii macصiyaةi الkhaaliq nebiga calayhi الsalaatu wasalaam qolo ayuu inta diray sariye ah ayuu nin saxaabada ka mida amiir uga dhigay amiirkaasina waa in la adeeco oo nebiga amray sal ا ly slam in la adeeco dabuu inta shiday waa ku carooday markaasuu yidhi dab hala shido godow inta qodayu dab shiday wuxuu yidhahday nebiga calayh isalaatu wasalaam soo idinma amri inaa adeecdaan say yidhahdeen haa suu yidhi hala gala dabkaan dabka hala isku tuuro daacadeedana warka amarkaygana hala fuliyo arrinta waa ka taradudeen waxay is yidhahdeen ma qaaraa waxay yidhahdeen annago cadaabaanba ka cararaynin waa maxa cadaabka la gelaayo waxaan ka cararaynaba cadaabay ahayd oon ilaahay u adeecayno waajibaadka ula imaanayna waa firaaran min cadaab illaah markay nebiga u noqdeen way ka diideen yani markii dambar wuu iska dhaafay markay nebiga u noqdeen alayh salaatu wasalaam wuxuu yidhahday haddaad geli lahaydeen weligeen kama baxdeen yacni inama aacatu fi lmacruuf aacadu wanaagga waaye wey maaha inaad munkar ku adeecdaan dabka gala munkar waay hallisgubo waa munkar maahan buu yidhi inaad ka yeeshiin inama aacatu fi lmacruuf aacadu waa wixii macruufe wanaagaa la isku adeecaya laakiin laba arrin in la kala saaro waa muhiim in lagu yidhaahdo munkar ha ku adeecin iyo inaad tidhahdo waa lagu baxaaho waa lala dagaalamaa laba mas'aley kala taha alkhuruuj calaa a'immati اlmuslimiina xaaraam waay min caqiidati ahli sunnana kama mid ah laakiin munkarkana ka yeeli maysid macsiyo iyo dembiyow galay darteedna ma u faraysid mana uga ba ugu baxaysid mana bannaana in lagu baxo maxaa yeele fasaad fara badanaa ka imaanaya qaala faslun fi اlamri biاlmacruufi waالnahyi can اlmunkari wuxuu fasligan ku saabsan yahay in wanaagga la isfaro xumaantana la iska reebo waclam ogow buu yidhi biana alamra waالnahya amarka iyo nahyigu macan labadooda wada jira fardaa kifaayatin fardu kifaayo wa waxay farad ku tahay calaa man qad wacaa qofkii xifdiyey ama ilaaliyey macnaa qofkii ka warqabo ama yani wax garanaayo wax fahmaayo wain yakun hadii wain yakun daa waaxidan wain yakun haddii uu yahay daa kani waaxidan mid keligii hadduu yahay tacayana way waajibaysaa calayhi dushiisa ayay ku waajibaysaa laakiin sharduhu laakiin shardigiisu waxa waaye an ya'mana waa inuu nabadgalayo waay shardigiisu waa amni bimacnaa in naftiisa uusan dhibaato uga baqaynin waay fasbir sabr wazilzuuli bilyadi gacanta ku zuuli munkarka wallisaani carabkana ku zuuli limunkarin munkar waxdar ka digtoonow mina nuqsaani nuqsaanna ka digtoonow munkarka gacanna ku suuli carabkana ku zuuli meel saddexaadoo lagu zuulinaayo ma jirtaa labadaa haddaad awoodi weyso qalbiga waa inaad adiga nuqsaanto oo munkaraadkii adiga ku dhacdana arrintaa ka digtoonowba iska ilaali buu leeyahay alamru bilmacruuf wannahyi can lmunkar waa aslun min usuuli اddiin waa asal usuusha diinta ka mida walaa yaquumu ddiinu ilaa bihimaa saas yidhahan culimmadu diinku ma qumaayo oo ma istaagayo ilaa biاlamri biاlmacruuf wannahyi can lmunkar maba jiri karaba diin haddaanan jirin alamru biاlmacruuf wannahyi can lmunkar maxaa yeele diin waxaan ugu weyn atowxiid waxaana ugu daran oo ugu liito diinka ka hor imaanaya ashirku biاllaah alamru bilmacruuf towxiida uga horeeya haddii towxiid la waayo madiinaa jiraya annahyu can ilmunkar shirkiga ugu weyn haddii shirkiga la reebi waayana diin jiri maayo wixii ka hooseeyo munkaraada iyo wixii ka hooseeyo waajibaada towxiidka wixii ka hooseeyo waajibaada dhammaan waa min min addiin in dadka la faro xumaanta waa in la reebo wanaagana ummadda la faro arrintaas waa waajib sharciga waa haddii la waayo arrintaa dad u qomo u istaaga dhammaan waa la halaagsamaya waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy waxaad iska ilaa ilaalisaan fitno aan asiibaynin kuwa dulmiga samaynaya si gaara aan u asiibayn bal waa camimaysaa hadday timaado rasuulka calayhi salaatu wasalaamna arrintaa tusaale cajiib uu ku tusaaleeyey wuxuu ku tusaaleeyey qowm u qora tuurtay raacitaankii doonta ay raacayeen badday rabaan inay ku safraan markaasay u qora tuurteen waxaa loo kala yani waxaa loo qora tuuranayaa qoladii kor koraysa iyo qolada hoosgelaysa haaliban waxaa la jecel yahay koraa la jecel yahay qola qora tuurkii baa wuxuu ugu soo baxay inay hoos gasho qoladii kalena koraa usoo baxday meelihii qora tuurka ugu soo baxay ay kala raaceen qoladii markaa kore ayagu markay biyo u baahdaan inay badda ka soo dhaansadaan ama biyo ay ka soo darsadaan waa u sahlan tahay oo wixii ay ku dhaansanayeen bay raaracsanayaan markii waa soo qaadanayaan qoladii hoose mar walbay biyo u baahdaan waxay soo marayaan kubi kore arrintii dhibay ku noqotay way tashteen oo waxay yidhaahdeen war ka warrama haddii qoladaa naga sarraysa aanan dhibin biyaha baddana aan hoosteenna ka darsanno oo sidee hoos looga darsanayaa waxay yidhahdeen doontaana hal alwaax ka siibayna qaybtii hoose halkaasna aan weelasha ka daysanno biyahan halkaa aan ka dhaansanno haddii alwaax la siiba maxaa dhacaya doontii biyaha soo galaya waana lagu maanshoobayaa dhammaan nebiga alay slat slam wuxu yidhah walow tarakuu wamaa araaduu halakuu jamiican hadday ayagay waxay doonayaan iskaga leexdaan oo qoladii kore ay yidhaahdaan hadday rabaan alwaax inay bixiyaan ha bixiyaane faraha laga qaado kuwa hoose keliya miyaa halaagsamaya mase kor iyo hoos waa laisla degaaya kor iyo hoos hal mar isla degaaya halakuu jamiican laakiin hadday gacmahooda qabtaan oo yidhaahdaan maya doonta wax alwaaxa laga bixi maayo biyahana koraad usoo doonanaysaan annaga hana halaagin hadday yidhaahdaan najow wanajow jamiican ayagana way badbaadayaan inta kalena way badbaadinayaan almru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar qoladaas doonta wada saaran oo kale ay ka dhigan yihiin dadku annaga dhan hal doonaan saaranna kan munkarka samaynaya iyo kan wadaadkaan munkarka samaynayn hal doonay wada saaran yihin haddaad tidhahda marka aniga gurigeygaan iska fadhinayaa ilaahayna waan caabudayaa salaadana waan tukanayaa dadka maxaa iga gala waxay samaynayaan aniga nafteyda keliya ay khusayso haddaad tidhaahdo naftaadana kuu badbaadi mayso halakuu jamiican baa kugu dhacayso dhammaan waa la halaagsamaya fii suurati alacraaf hadda kahor tafsiirka waa kusoo marnay markuu allah subxaana wa tacaala uu soo sheegay waxyaabaha xun ay samaynayaan qolada asxaabu sabti iyo kufriyaadkii gaaladii ay ku jireen reer banu israa kufriga ay ku jireen reer bani israa'iil wuxuu yidhi alla waid qaalat ummatu minhum lima taciiduuna qowman illaahu muhlikuhum ow mucadibuhum cadaaban shadiida qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun saddex qolo waa qolo munkaray samaynaysa qolana munkarkay ku inkiraysa qolana waa ka aamunsan yihiin qoladii munkarka samaynaysa ayaga warkoodu waa cadya qolana waa ku inkiraysa marka qoladii saddexaadee aamusneeda waxay leeyihiin qoladii munkarka inkiraysae la hadlayaan waxay yidhahdeen maxaad ka waaninaysaan qowm ilaahay uu halaagaya ama uu cadaabaya cadaab daran maxaad ka waaninaysaan iska dhaafa faraha ka qaada waxay rabaan ha sameeyaan qoladii munkarka inkiraysa waxay leeyihiin waxaan u waaninaynaa macdiratan ilaa rabbikum cudurdaar alla rabbi alla subxaana wa tacaala aan u cudur daaranayno darteedaan u waaninaynaa cudurdaarka waxay ka wadaan cinda allaahi inaan annaga beri noqonno oo ilaahay agtiisa aan annaga ku badbaadno maalinta qiyaamana aan nidhaahno ilaahayow waan inkirnay munkarkaasi waa nalaga diiday sidaa darteedaan ugu inkiraynaa arrin labaadna way jirtaaho walacallahum yattaquun waxaana laga yaabaa inay ilaahay ka baqaan subxaana wa tacaala oo ay waanada qaataan marka dambe saddexdii qolo maxay ku dembeeyeen allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi falamaa nasuu maa dukiruu bih anjayna aladiina yanhowna can isuu wa akhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin bimaa kaanuu yafsuquun markay hilmaameen oo ay ka tageen maa dukiruu bihi wixii lagu waaniyey yaa waa waxa ka tagaya qoladii munkarka samaynaysay wanaagii lagu waaninayay markay iskaga tageen allah subxaana wa tacaala waxaan badbaadinay buu yidhi kuwa xumaanta reebay anjayna aladiina yanhowna can isuu qoladii munkarka reebaysay ilaahay waa badbaadiyey kuwa dulmiga sameeyana cadaab daranaan ku qabanna buu yidhi alla subxaana wa tacaala laba qolaa la sheegay halkan saddex qolo ayagoo noo ah ayaa alla laba u qeybshay qolo badbaadiyay qolo la halaagay waxay culamadu isku khilaafeen aaway sinfiga la garay munkarka sameeyo waa la halaagay ayaga shaki ma leh qoladii munkarka inkiraysana waa la badbaadiyo ilaaha caddeeyey inuu badbaadiyo aawa qoladii saddexaad ee aamusnayd culamadu waxay leeyihin waxay ku jiraan kuwa dalamuu alla uu leeyahay subxaana wa tacaala maadaama ay munkarka ka aamuseen ayagana macalhaalikiin bay ka mid yihiin qofka munkarka ka aamusa waa dembiilo wa qofka munkar ka aamusaya cinda allahi waa dembiila aniga ma samaynine maxaa iga gala lagaa yeeli maayo inkaarulmunkar waa waajib laakiin ayadoo waajib tahay haddana maxay ku xihan tahay istidaaca iyo awooday ku xihan tahay dadka qaar munkaraadka inay inkiraan waxay uga tagaan inaysan rajo badan ka qabin in laga aqbalayo wuxuu leeyahy layga yeeli maaye maxaa ugu inkirayaa hadda arrintaasi cudurdaar ma kuu tahay layga yeeli maayo cind allaahi wax cudurdaara kuuma aha maxaa yeele adiga waxaa lagu faray inaad inkirto in lagaa yeelay inaan lagaa yeelin waa wax ilaahay u yaalla subxaana wa tacaala qofka inuu alla hanuuninayo inuu baadiyana adiga iskama lihid ilaahay baa iska leh subxaana wa tacaala adiga waxaa lagaa rabay inaa munkarka inkirto waajibkaagana waad guda weyse cudurdaar ma ah waa lay caynayaa waa lay caroonayaa waa lay aflagaadaynaya waxaasoo dhan cudurdaar kuuma ah munkarka inaa inkirto waa waajib man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu fain lam yastaطic fabilisaani fain lam yastaطic fabiqalbi wadalika adcafu اliimaan iimaanka meesha ugu liidata waa inaa qalbigaaga ka nacdo wa sheikhu wuxuu ku leeyahy marka fasbir sabr wasil bilyadi gacan ku zuuli walisaani iyo carab limunkarin munkarka carabya gacan ku zuuli waa haddaad awoodi karteen waxdar ka digtoonow mina nuqsaani nuqsaanna ka digtoonow waman nahaa labada ambiyada u dambaysa hal arrinoo muhiim uu ka hadlayaa adiga munkarka ima inkiraaya waa inaadan adiga munkarka iska ilaaliso xumaantaa dadka ku inkiraysa waa inaadan adiga samayn ata'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay dadka ma wanaagaad faraysaan nufuustiinnana ma hilmaamaysaan wa antum tatluuna alkitaab xaalaa tihiin kuwa kitaabka akrinaaya qur-aanka afalaa tacqiluun ma waadan caqli lahayn caqligiinna xaggo aada sidee dadka wanaag u faraysaan oo adinkan yani xumaanta aad ugu inkiraysaan adinkan aada xumaanta ula imaanaysaan waa caqli darro wey macnaha sheikhu wuxuu yidhi waman nahaa camaa lahu qad irtakab waman nahaa qofkii reeba camaa lahu wixii asiga qad irtakaba uu koray qofkii yacnii reeba wuxuu asiga koray wuxuu asiga koray muxuu ula jeedaa wama waman nahaa qofkii inkira oo yacni reeba camaa lahu asiga qad irtakaba ay qad facala wuxuu sameeyey ficliya sameyn wa yacnii qofkii dadka ka reebaaya xumaantu asiga samaynayay faqad ataa wuxuu la yimid bimimaa bihi yaqdi lcajab wax cajab iyo la yaab xukumaya ayuu la yimid wax aad loola yaabo qof la yimid waayabu dadkuu ku inkirayaa asigana waa samaynaya xumaantii buu reebayaa asigana waa samaynayaa nin shiikha hadda ka hor wuxuu yidhi berigii dowladda ay jirta soomaaliya ayaa waxaa macallin noo ahaa buu yidhi macallin masriya maadada fiqhigu dhigaayo buu yidhi marka waana fii nahaari ramadaan bil ramadaanna waa lagu jiraa wuxuu sharaxaya marka fii nahaari ramadaan inaan waxna la cuni karin waxna aan la cabi karin cabaar suu darsigu u waday ayuu wuxuu yihi sigaaru inta jeebka kala soo baxo sigaarka shita sigaarkii u dhuuqay buu yidhi masaladin waa sharxaya xaaraam waayo buu le in wax la cuno in wax la cabo sigaar lama cabi karo waxyaabo kale lama samayn karo fii nahaari ramadaan asigana waa dhuuqaya waa la weydiiyey waxaa la yidhi sheekh maxaa ka wadaa arrinkan markaasuu wuxuu yidhaahday khud cilmii walaa ta'khud camalii cilmigayga qaado camalkayga ha qaadan aniga camalkayga ka leexban anu waa qaldana waa is ogahay laakiin adiga cilmigan kuu sheega iga qaado maxaa ka rabtaa ruux aniga samaynayo see markaa waxaad adiga gudbinaysa loogu intifaacayaa haddaa adigu sidaa tahay sax ma aha khud cilmii walaa ta'khud camali qofkuna qowlkiisa iyo hadalkiisa wuxuu saameyn yeelanayaa markuu asiga marka hore ku camal falo we waxaana xadiidu samura xadiid usaam ibn zayd inu ahayaan u malaynaa waxaa ku soo aroortay in nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamo in ahlu naarka iskugu imaanayaan nin ay u arkaan inuu ka cadaab daran yahay oo mindhicirihiisa ku jiidaya fii jahannam ciyaada billaah markaasi waxay leeyihiin yaa fulaan maa lak alam takun ta'murunaa bilmacruufi wa tanhaana cani ilmunkar soo wanaagga nama fari jirin xumaantana nagama reebi jirin adaaba wanaagga na fari jira xumaantana naga reebi jira waa maxay saad ku jirto markaasuu leeyahy kuntu aamurukum walaa aatiih aniga waa idin amri jira buu yidhi lamana imaan jirin wa anhaakum wa aatiih waana idinka reebi jiray waana la imaan jiray buu yidhi kuntu aamurukum bilmacruufi walaa aatiih macruufkaan fari jiray lama imaan jirin wa anhaakum can ilmunkari wa aatiih munkarkana waan reebi jiray laakiin anaa la imaan jiray xumaanta markaan la- ha laga leexdo markaan idhaahdo waa samayn jiray wanaagga ha la sameeye markaan idhaahdana anugu ma samayn jirin lidaalika wuxuu ka cadaab darnaaday kuwuu xumaanta ka reebi jiray waa arrin khatara wa falow badaa binafsihi fadaadaha can gayiha lakaana qad afaadaha falow badaa binafsihi hadduu naftiisa ku bilaabi lahaa falow badaa hadduu ku bilaabi lahaa binafsihi naftiisa fadaadahaa ou naftiisa markaa ka celi lahaa ou ka hor joogsan lahaa can gayihaa baadideeda hadduu ka hor joogsan lahaa lakaana wuxuu ahaan lahaa qad afaadahaa mid nafta u faa'iideeyay ayuu noqon lahaa marka naftaada ka bilaaw ayadaa ka ayadaa ka xaqnimo badan kayrkeed inaad naftaada cadaab ka badbaadiso ayaa ka xaqnimo kaaga xaqnimo badan inaad kayrkaa cadaab ka badbaadiso marka ugu horeyso waa alcilm cilmigan waxaa ku xiga addacwa miyaa ku xiga mise waa laga horeeya alcamala ku xiga alcamalu bihi waa in adiga ku camal fasho naftaada hagaaji markaasaad kayrkaa hagaajin kartaa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin